kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sidaa soomaalida ku nool dalalka maraykanka iyo kanada oo kale ay sannadihii dhowaa uga soo muuqanayeen fagaarayaasha siyaasadda ayay xubno ka mid ah jaaliyadaha soomaalida ee yurub iyana bilaabeen inay u tartamaan doorashooyinka baarlamaanka heer qaran heer gobol ama kuwa dowladaha hoose qaar badan ayaana ku guulaystay oo hadda xubno ka ah baarlamaanada deegaanada ay ku nool yihiin ee dalalka ku yaala yurub haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonnaa dowrka ay jaaliyadda soomaalida ee holland ay ka ciyaarayaan ka qaybgalka siyaasadda waxaa barnaamijka marti iigu ah faadumo faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada amestalvin ee dalka holland faadumo waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsantahay nuur thank you bal marka hore inta aanan u gudagelin dowrka siyaasadda ee soomaalida holland iyo guud ahaan yurubba noo faahfaahay xaaladda guud ee soomaalida ku dhaqan dalka netherlands ama holland
nuur aada umahadsan tahay maanta inaad aniga iga dhigta qofka aan martida ku ah haddaan kaaga hadlo xaaladda dadka soomaalida halkan degan soomaalida halkan waxay soo galeen sanadihii badankooda waxay soo galeen sanadihii siddeetan sideedii ilaa iyo tan sagaashan iyo labadii ilaa iyo waqti badan waa lasoo galaayay wadankan dad badan oo soomaaliya joogi jiray sanadkii labada kunaa dad badanna ka guureen dadka waxay iskugu jireen waagii hore soo qaxay dad oo maarata magaalooyinka waaweyn ka imaaday laakiin sanadihii dambe dad gadaal ka imaaday a aada usoo badanayay tirada guud ee dadka oo soomaalida oo degan holland hadda waxaa lagu qiyaasaa afartan kun macnaha meesha laga helana waxa waaye central statistic bureau meelay dhahaan oo lagu sheego qolo kasta ama ma dad kasta oo degan waddanka intay dheyihiin waayo haddii aan u nimaano mawduuca barnaamijka ka qaybgalka siyaasadda adigu waxaa tahay xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee magaalada aada ku nooshahay bal noo faahfaaha ka qaybgalka siyaasadda ee soomaalida dalka holland waktigu soo bilowda wakti horta qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo siyaasadda waddankan gala aniga inta aan garanayo macnaha national levelka oo macnaha baarlamaanka guud ee waddanka wuxuu ahaa gabadha ayaan xirsi cali la dhahayo oo la yaqaano ayaa waxay ahayd qofkii ugu horreeya oo soomaaliya oo galay ahayd kadib horta national levelkaas cid gashay oo dambe ma jirto laakiin waxaa jira city councils waxay dhahaan golaha deegaanada ama golaha deegaanada inay soo galeen soomaalida hadda sanadahan ugu dambeeyey way soo galaayeen specially dadka soo galaayeen waxay ahaayeen dadka oo dhalinyarada ah oo waddanka la qabsaday oo wax ka bartay oo fahmay siyaasadda iyo macnaha waxa ay tarayso hadda sanadahan sanadkan ugu dambeeya waxaan ku nahay toddobo toddobadaas waa dad oo lix waa dhalinyaro waaye oo macnaha dad yaryar waaye anaa ku jira macnaha qof oo xoogaa ka weyn dadkaasiito marka waxaa arkaysaa in maaragtay dadkii soomaalida kusoo baraarugayaan in siyaasaddii laga qayb galo marka way way soo socotaa hadda hadda dhalinyarada aaday usoo gelaysaa waayaha marka kafaaduma ahaan maxaa kugu dhaliyey in aad siyaasadda ku biirto
aniga horta waxaa igu dhaliyey aniga faaduma ahaan horta weligay activista ahaa qof u dhaqdhaqaaqda arrimaha ha dadka waxaa ahaa oo xaq xaqdarada iyo dadka laga xaqdaran yahay iyo maaragta dadka oo la liido ama waxyaabahaas ma arka iyo kala sareynta iyo qof ha xaquuqda human right camal oo kale anoo yar cid i bartay aysan jirin aba iska ahaan jirin horta sidaas markii waddankaana imaaday aniga jaamacadaan ka dhigtay waxaan qaatay m b a master of business administration waxaan ka shaqeeyey kambaniyaal kambaniwe waaweynaan ka shaqeeyey almost shan sano camal markaan ka shaqeynaya waxaa arkay inaysan ahayn waxa aniga igu jira oo ah maarata activist wax bedel wax samee waxaas inaysan ahayn ahayd oo number maantuna kor fadhidaa macnaha ma aysan ahayn wax oo aniga isiinaya motivation ama inspiration isiinaya waxaan sameeyey marka waa bedeshay marka waxaan bedelay shaqadeedii waa bedelay shaqadeedi waxaan ka dhigay humanitarian response inaan galo ama n g o yada dadka ka shaqeynaya fundraising inaan sameeyo waxbarashada gabdhaha oo kale because soomaaliya waa ogtahay waxbarashada gabdhaha aaday u hooseysay marka n g o aniga waxaan kusoo darsamay markaas ku mashquulsanaa waxbarashada ilmaha marka waxaa ku daray in aan samayno wax la dhahaayo iisheeg equal opportunity gabdhaha iyo wiilasha aan siino jaanis isku mid ah aan dhahnay waa sponsor marka sponsorship programaan bilownay marka waagaasaan n g o gaas anagoo kasoo tegey macnaha kasoo tegey business kasoo tegay waxaan soo galay non profit a imaaday laakiin non profitka wuxuu noqday wax inspiration ii ah oo xoogtaa ugu shaqaynaa waa yaabaysaa macnaha isma qasbaysid waa waxa aa rabtid maaragtay marka sidaasaan aniga waxaa kusoo galay n g o oo hirda la dhaho wuxuuna ahaa n g o weyn ilaahay haddana wuu jiraa oo maaragtay soomaaliyana waa ka jiraa halkaana waa ka jiraa aan maaragtay howlo badan qabanay weliba soomaaliya inteeda badan aan ka qabanay oona ahayn n g o meel kaliya ku salaysnaa su-aasha ah maxaa adoo n g o dhinacaas ka imaaday siyaasadda kugu kalifay marka waxaa arkay siyaasadda inay muhiim tahay haddaad inaad wax bedeshid inaad dhinaca kale oo miiska aad fadhiisatid because adiga markaa n g o tahay siyaasad lasoo sameeyaa implementation ku sameynaya waa fulinaysaa laakiin haddaad siyaasadda meesha lagu sameynaya inaad joogtid waa inaad dhinaca kala fadhidaa marka waxaa dhahay meeshaan aniga hadda aan joogo oo ah inaa maanta dhan siyaasad lasoo gooyay annaga aan fulino waxaa fiican inaad dhinaca kala fadhiisto oo siyaasadda marka la gooynaya aan wax kaka ogahay marka taasaa igu kaliftay waayo marka marka laga hadlayo siyaasadda holland ma xisbi ayaad matalaysay ma si madax bannaan ayaa marka hore u tartantay sidee se idiin arkaan dadka soomaalida ah ee maaragtay magaalada aad ku nooshahay iyo magaalooyinka kale ee holland
siyaasadda holland horta adiga iskama soo tartami kartid kol marka ugu horse waa inaad xisbi ka mid noqotid waayo ani waxaan ka mid ahaa horeyna uga sii mid ahaayo mar walba aan macnaha la socday siyaasaddiisa waxay ahayd xisbiga oo green partiga la dhaho iyo kan kale oo asagana labor la dhahaayo labadooda labor partiga iyo green partiga labadaasaan aad ugu xirnaa marka xisbiga green partiga ayaa waxaa kasoo baxay opportunity ah in maaragtay candidate aad soo noqon karti oo oo aa usoo waa soo codsan kartid inaad murashax marka taasaa inaad musharax inaad soo noqon kartid marka taasaan twenty anigoo anigoo xataa si is ahaya okay iska fiiri waayo dadka markay mushaaraxiintii isku isku soo doxeynayaan waa inay xisbiga xataa lasoo shaqeeyaan wax badan ani xisbiga waxaan ka ahaa member un laakiin ma ahayn iskama ahayn xisbiga kama aada ugama shaqayn jirin marka warqaddaa iska qortay motivationkaygana wuxuu ahaa dadka migrantiga ah iyo diasporaha sidii macnaha waddankan ay joogaan uga qayb qaadan lahaayeen kii ay ka imaadeenna uga qayb qaadan lahaayeen
waa garta macnaha ka marka motivationkayga oo warqadii aan qortay iyo c v-gayga waxay ka arkeen macnaha backgroundkayga iyo waxaan sameeyey iyo intaan soo shaqeynaya waxaas marka waxay igu yeereen marka inaan interview sameeyo interviewga commissionka ee la sameeyey commissionka markaasna waxay ii waxay isiiyeen marka numberay igu siinayaan aa ka gelaysid listiga doorashada listiga la sameynaya marka listiga marka waxay iga geliyeen numberka shanaad ilaa iyo almost sideed toban qofaa lasoo sharaxay xisbigaas magaaladeena laga soo sharaxay marka horta kelidiisi saasaan ku imaaday oo musharax ku noqday marka musharax noqotid weli waxaa kuusii dhiman in lagu doorto oo aad heshid codod kugu filan si aa u fariisatid haddana maaragtay golihii deegaanka aa u fariisatid markaas kabacdi aniga cambainkayga bilaabay oo aan dadka u sheegay aan dhahay haye meeshaana ku jiraa ogaada marka magaaladeyda hadda dad badan oo soomaali ma degana laakiin waxaa degan dad badan oo ka imaaday syria waxaa degan suudana degan eritreana degan waxaa degan dad kaloo ayagana awooda ajanabi ahaa degan iyo dad cadaan ah oo maarata dadka ajanabiga xataa laftirkooda jecel ama dumarkaba marka dumarkana oo dumarka haddana xijaaban waxaa lasii siinaya ahamiyad gooniya lasii siinaya sidii aan marka cambainkayga ku bilaabay oo markaas doorashada aan ku galay markii doorashada la gaaray aniga dadka soomaalida oo magaalada degan awalba dad iska yaray ahayn waa aruuriyey horta whatsappaan ku wada aruuriyey inaan mar walba la sheergaray informationada aan dhaho ogaada maaragtay arrintaasaa jirto cambainka inaa is ila sii geshiin adinka io cambain cambain ila samaysiin cambainka oo yurub laga sameynaya waa ka duwaya ka maraykanka maraykanka lacagaa lagu bixinayaa dadka waxbaa siinaya kana waxay u bixinaysa afqalalan dadka inay baxaan waa iga ay iskaga kaasoo cambain gareeyaan marka saasaan ku sameeyey oo cambainka aan ku galay alxamdulilah doorashada waxaa helay adiga dadkii igu horey dhan waa ka hormarayba waaa waxaa helay dad badan ay soo doorteen oo ayagaba ay ka yaabeenba isdheheen see ku keentaa laigu dhahayno waxay weydiinaa strategigaaga waa maxaa kumalaho saasay igu dheheen ani strategigaaga waa maxaa ani strategy ma ah ciyaalkayga xataa waxaa waaye saaxiibadood ilaa meeshaanay kuna dhasheen mogtahay saaxiibadooda bostriska iyo waxaas u dirdireen ay marka waxa waaye aniga marka horta ujeedadeedana waxa waaye oo siyaasaddan ujeedada ugu weyna u galay waxa waaye in dadka yaryar oo dhallinyaradaa ay la kiciyo oo la activate gareeyo waa garta marka dhallinyarada cod fiican ka hesha dhalinyarada aad uga hela codka haa codka dhalinyarada aad igu badnaa oo ay soo laii sheegay waxaa dhaha dhalinyarada aad kuga codaysay waa mahadsantaha khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya aan wada dhegeysano iyo su-aasha uu rabo inuu ku weydiiyo assalaamu calaykum v o a dhammaantiin waa idin salaamaya magacaygu waa mawlid mascade dhabari oo jooga deegaanka jecboor ee gobolka mudug aad baan u salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo dhegeystayaasha iyo faadumaba waxaan rabay su-aal laba su-aalood aad u ka kooban inaan weydiiyo su-aasha koowaad waxay tahay dalka dadka yurub jooga maaragtay dalalka holland oo kale sida maaragtay yurub si guudba may u sameyseen isku xir inay isku xirnaadaan oo iska warhayaan si maadaama ay qurbo joogaan dadku iskaga warhayo oo isku xirnaan ma u sameyseen su-aasha kale waxay tahay markaad ka qayb galaysaan golaha deegaanka ma waxaad ku xulataan habkii qabiil ee four bont fiveka ahaa mise qof aqoon u leh oo dalka uu la joogo maaragtay wax la dhaqmi karo maaragtay wax ka keeni kara miyaad ku xulataan se waxaad ku xulataan habkii four bont fiveka waa mahadsantihin
horta maxaa dhahaa soomaalida holland waa marka la fiiriyo soomaalida yurub degan soomaalida ugu fiican waaye ugu roon marka la fiiriyo wadamada kale waa dad maaragtay soomaalida holland waa dad aada u kala xishooda oo waxyaabaha badan oo qaladaadka maaragtay ka dhaca meelaha badan ama haysashada iyo maarata dhibaatooyinta dad dad ka roon waaye oo ka fiican waaye marka dhaqankaas waxaa keenaya dhaqanka waddankan oo ah dad iska degan ma arkin oo si si macquula u socda waayo marka soomaalida holland way isku xiran yihin waa la iska warqabaa waa waa la isku xiran yahay inkastoo aysan ahayn marka ay noqoto in waddanka loo lobbigareeyo oo wasaaradaha wasaaradda arrimaha dibadda u kale iyo looga lobbigareeyo xoogaa weli inaan ka jilicsanaha u malaysaayo meeshii la rabay aanaan ka gaarin laakiin soomaalida holland way fiican tahay midda kale oo ah su-aasha kale weydiiyey oo ah sidaa lagu soo xushaa xulashada kanadaysiga ama musharaxyada ma aha dadka soomaalida ma soo xulanaya waxaa soo xulanaya xisbigaa xulanaya xisbigaa usoo tartamaysid oo ka qaybgelaysa aa kusoo xulanaya xisbiga marka wuxuu fiirinayaa c v-gaagaa la fiirinayaa muxuu yahay resumegaaga maxay tahay experiencegaaga waxaasaa la fiirinayaa marka taasaa lagu soo galaa siyaasadahan adduunka oo macnaha wadamada yurub laakiin laguma soo galo maaragtay sidaan soomaalida formuladan ay samaysto oo four point five la dhahayo waa yahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo soo dhawow walaal assalaamu calaykum marwa faaduma waan ku salaamay waa bashiir cadow oo nairobi kaala soo hadlaaya inta badan waxaan maqalnaa in soomaalida holland degan ay ceyr ama kaalmada dowladda ku nool yihiin arrintaasi sideed uga wacyigelisaan jaaliyadda
dadka soomaalida holland degan kuma noola ceyr soomaalida holland joogto badan dad badan oo soomaaliya way shaqaystaan dadka maybe markuu qofka qaxooti yahay ilaa iyo sanadaha ugu horeeya oo uu waddanka la qabsanayo oo maaragtay uu degaayo oo wax ka baranayo intaas waxaa laga yaabaa inuu ceyrta qaadanayo laakiin qofka mar haddii maaragtay uusan dhib qabin ama uusan jiranayn ama waxba uusan ama caruur yaryar aysan haysan hooyada waxa waaye shaqada shaqa waa la siinaya waxna waa la baraya waddanka wuxuu ku fiican yahay haddaad dhulka xaaqaysid shahaadaa laga ka qaadanaya shahaadada dhulka xaaqid oo lagu baraya kabacdi dhulka si fiican oo xaaqay marka waddan oo waxa waaye oo wax walba qofka uu qabanayo shahaadou qaadanaya si uu sidai ay tahay ugu qabto marka dadka soomaalida ana maybe inta hore intay qaxootiga inay yihiin dad ceyrta ku nool laakiin markii ay waqtigaas dhaafaan dad badan oo shaqaystaa jiro oo maaragtay aan ceyrka u baahnayn waddankana hadda shaqadiisa aaday u badan tahay shaqa la-aanaaba ka jirtaba halkii waxaa waxa waaye booska keliya oo macnaha boqolkii boosa waxaa u tartamaya hal qof macnaha shaqada aada u badanaa taal waddanka marka ceyrta waxaasayto waa wax iska oo maarata dadka oo jiran iyo waxaas ay qaadanayaan ama ilmaha haysta ama dadka maaragtay marka weli aan si fiican luuqadihii iyo shahaadooyinka waddanka u qaadan laakiin sida badan dadka waxay ku nool yihiin waxay shaqaystaan
waaya maadaama adiga aad sheegtay in dad u badan maaragtay dadka soo galootiga ay kusoo doorteen waxyaabaha aad u ballan qaaday ama aad doonayso in aad ka bedasho nolosha soomaalida iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay maxaa ka mid ah aniga horta mid aad iyo aada muhiim u ahaydaa jirtay oo aan aada uga ballan qaaday dadkii isoo doortay horta mid wuxuu ahaa women empowerment macnaha meelaha dumarka dumarka wax lagu baro ah meel xarun dumar xarunta dumarka inaan u sameeyo camal oo kale oo weliba dumarka ajanabiga ah dumarka maaragtay oo ajanabiga ah taas way ii suurta gashay waan waan dadaalnay dadaalo dadaalo hadda santarka hadda septembertaana la furaya kaas miduu ahaa waxaa kaloo iyadana aad iyo aad aan maaragtay iyadana aan ugu ballan qaaday dadka qaxootiga ah oo waxbartay oo maaragtay ayagoo waxbartay imaaday wadamadan oo waaweyn qofka mar hadduu soddon iyo xoogaa ka weyn yahay waxbarashada waxa waaye dowladda ay ku bixiso friiga ma helayo waa inuu asaga iska bixiyo waay haddana markuu wax soo bartay shahaadadiisii haddana waxay noqonaysaa shahaado oo ka hooseysa shahaadooyinkii wadankan macnaha hadduu qofka kasoo qaad syria qofkii ka imaado dhakhtar ahaa hadduu rabo inuu halkan dhakhtar kasii noqdo shahaadadiis waa la qiimeynaya waxaa leeyahay intaasoo kale weli kusii dar even haddaa isbitaal ka shaqaynaysay macnaha adoo shaqaynaayo oo experienceda ah waxaa lagu leeyahay shahaadadaada waa ka hooseysaa marka ani marka waxaan dadkaas ka ballan qaaday dadka oo highly educatedka ah oo ama syrian ha aadana oo qaxootiga ah in maaragtay magaaladeyda ay u sameyso program gooni ah oo dadka loogu sameynayo dhaqso in shahaadooyinkooda loo qiimeeyo la geeyo meel oo work experience ay ku sameeyaan kabacdina shaqooyinkii ayaga u qalmay ay qaataan taasoo kale ayadana aan aada uga shaqeeyey hadda haddadan june ayaa maaragtay maarata motionkaygaas la qaatay oo dadkaas in maaragtay loo sameynayo program oo ka baxsan programmada kale marka taasoo kalena miday ahayd waxaan kaloo sameeyey dadka qaxootiga ah oo kale markay shaqo helaan camalka hadday ka baxaan ceerta oo shaqo helaan haddii shaqada kasoo istaagto markay haddana ceerta kusoo noqonayaan waa inay haddana mar kale dalabaad badan sameeyaan rafaad intaas marka waxaa ku dhacaysa gaab yar oo income la-aan ah marka ani marka waxaan program waxaa soo saaray ah dadka waxay wax la dhahayo simple switch qofka haddii shaqada ka istaagta inuu quick ugu soo noqon karo shaqadii meeshiisii ceertiisii waxyaabo badan adiga adiga ilaa iyo intii aan ka ballan qaaday hadda waaba dhaafayba waayahay marka caqabadaha ugu badan maadaama aad in badanna ku noolad waddankaas haddana aad tahay qof siyaasi ah oo xildhibaan ah caqabadaha ugu badan eeay soomaalida iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah ay wajahaan ewalwalka idinku haayo maxaa ka mid ah horta caqabadaha ugu badan waddankan hadda sanadahan oo aada isku soo bedelay waayo xisbiga oo farrightk ah qabsaday aada iyo aad wuxuu u noqday maaragta xisbiga ugu weyn xisbigaasna labaatan sano waa jiraa labaatan sano sheekadiis waa lasoo maqlaayay inuu maalinba dhaho kitaabada waa la gubi karaa masaajidada waa laxiri waa la xirayaa wadanka waana laka qaatay hanaloo xiro xuduudiyada hala xiro yurub aan ka baxno maaragtay xisbi wuxuu ahaa intaasoo sano wax wanaagsan ayna kasoo yeerin marka laga dhinaca oo qaxootiga iyo ama dadka ajanabiga loo eego xisbigia hadda wuxuuba noqdayba sanadkaanayto doorashadii ugu dambeysay oo novembar dhacday xisbiga ugu weyn oo soddon iyo toddoba kursi helay oo dowladda soo sameynaya laakiinse su-aasha meesha taala waxay tahay xisbigaas keligiis ma shaqeyn karo waa inuu la shaqeeyaa xisbiyo kale marka hadda dhowr xisbiyaa la shaqeynayso afar xisbiyoo kale la shaqeynaysa umalaynaa xisbiyada la shaqeynaya marka waxay fiirinayaan ayaga way la shaqeynayaan laakiin marba waxay fiirinayaan constitutionka waxa iyaga ay keenaan muwaafaqsan yahay haddaynu waafaqsanayn ma soconayso marka haddirtaan already waxyaabo badan oo uu muslimka ka sheegi jiray oo udhi jiray masaajidada hala xiro iskoolada islaamka hala xiro qamaarka dumarka qamaarada wata waxaas ma sameyn karaan wixii dhan hadda wuu iska dhigay meel uu iska dhigay wuxuu yidhi waxaasna waan ka tegey laakiin dhibaatada waxa way xataa developmentiga lacagta developmentigu joojiyey dadka uu keensaday xataa oo maaragtay dowladda ugu jiraan oo wasiirada iyo u noqdeen xataa waa dad lagu yaqaano oo discriminationka ama hadallada oo cunsuriyadda ah public ka sheegaayo oo telefishinada ka sheegaayo jooraalada ka sheegaayo marka qof walba wuxuu dhahaa ninkan ama naagtan see wasiir igu noqon kartaa shalay annagayba nacaynayse hadalkaasayba lahayde see ku noqon kartaa aaminaad la-aantaasaa ka jirta oo dadka hadda dowladda waxay dhahaan dowladdaanito haddaa la dhisay almost my waxaa umalaa laba bilood meelaasay jirtaa laba bilood talow ma sii socon doontaa la intey bay gaari doontaa laleeyahay maadaama ay saas wixii ay samaynaysa ay tahay taas horta waa waxyaabaha welwelka aada ugu badan dadka ku haaya oo maaragtay dowladdan cusub oo imaatay haddana rajo badanna way jirtaay oo xisbiyadii xisbiga hadda labaad oo ku xiga kuwaas waa xisbigeenna waaye xisbiga greenka iyo laborka waaye oo asagana aada u soo kacay marka waxaa isleeyahay haddii doorasho kale imaato ayagaa number one noqonaya xoogaa dhibaatooyinkaas adiga waxaas oo xisbiga cusub hadda waddanka qabsaday kaasaa aada looga fakeraya waayah ugu dambeyntii marka dadka aad adigu ka mid tahay maaragtay ku biiray siyaasadda ama axsaabta ama dowladaha dalalka yurub ay ku nool yihiin sidee ayay u noqon karaan buundo ama bridge isku xira dowladahaas iyo dowladda soomaaliya ama ummadda soomaaliyeed walahi su-aal fiican ay weydiisatan hadda maalinta dhaweyd oo aan ka qayb galnay shirka daaxa oo diaasboraha benel aniga aan ku jiray oo dad badan oo siyaasiyiina ku jireenna waa looga hadlay dadka soomaalida horta adiga mar kasta soomaaliya tahay citizenship kasta qaado wadankaa ka imaatay mar walba waxa waaye waajibaa jira ku saaran marka waxaa ka fak waxaa laga fakeraya sidee loogu noqon karaa good will ambassadors macnaha dadkii wadankii laga imaaday safiiro ama danjirayaal ah danjirayaal ama see ugu noqon karaan marka waxaa waxaan aniga ani ka fekeray sida inaan bridge u noqono macnaha partnership hadii la haddii la heli karo maadaama partnership labada dowladood oo kale bahwadaag ama isku xirka labada dowladood isku xirka labada dowladood laakiin aniga waxaan dhahnay haddii xataa opportunities la sameeyo dowlad somalia waxaa looga baahan yahay dadkeeda imaanaya inay diyaarsan yihiin oo maaragtay ay yihiin dad og waxa ka maqan iyo waxa ay rabaan iyo siday u rabaan marka mar maalinteed waxaan dhahnay war haddii xataa annaka dadkaanito oo ku jiraan city councilada ama meelaha fifiican ku jiraan haddii xataa in inay sameeyaan connections connectionka waa inuu noqdaa mid aad ka faa'iidaysan kartiin ta labaad imageka oo wadanka soomaaliya dhahayo ayaa la bedelaya muuqaalkeeni muuqaalka soomaalida adduunka wadamadan yurub hadda ka yaala waxaa waaye dad oo maalinba dagaal qarax uu ka dhacaayo maxaa dhahaa dad oo isheeg viracy iyo balaya oo ka jirto imagekaas waxaawaay waxaa lagu bedeli karaa inaa meelaha ugu fiican tita hadda waa arteen adinka ilhaan oo idinkugu jirto senator ah imageka soomaalida dhay bedeshay adduunka dhay ka bedeshay even imageka gabar soomaalida bedeshay marka annaga marka haddaan siyaasadda ku jirno siyaasadda waxay bedeleysaa magaceeni soomaaliya inaan bedelno sida loo arko aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxa ay ahayd faadumo faarax oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada mestelvin ee dalka holland waxay marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa sidoo kale dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan oo kale aan hawada dib isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo